wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga iyo arrimaha bulshada ee maamul goboleedka puntland cali cabdi awaare waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada sanca ee dalka yemen waxaana uu sheegay inuu halkaa mas-uuliyiinta waddanka yemen kala hadlaayo arrimo ay ka mid tahay dhibaatada dadka tahriibka uga dhoofa xeebaha puntland oo dhinaca yemen aada haddaba farxaan maxamed jimcaale oo b b c da ka tirsan ayaa qadka telefoonka magaalada sanca kula xiriiray wasiiru dowlaha waxaana uu weydiiyey cidda uu ilaa iyo hadda kala kulmay mas-uuliyiinta yemen waxaanu kulanay wasiirka kalluumaysiga iyo wasiir ku-xigeenkiisa waxaanu kulanay wasiirka arrimaha dibadda oo aan maanta kulanay isagana marka wasiirka arrimaha dibadda maxaad ka wada hadasha wasiirka arrimaha dibadda waxaan ka wada hadalay arrimaha mandarada iyo xiriirka aanu leenahay oo soomaaliya iyo yeman haddee waa laba dal oo jaar ah oo had iyo jeer hawlo badani ka dhexeeyaan marka iskaashigii iyo hadday noqon lahayd dhinacii ganacsiga iyo isku xirkii labada wadan iyo hadday noqon lahayd dhinaca kan tahriibta oo hadda maalmaha kale inaga maamul goboleedka puntland nagu soo aada siyaado u ahayd bal sidii laysaga kaashan lahaa arrimahaas ayaanu ka wada hadalay wasiirka arrimaha dibadda ka sokow arrimahan aad sheegtay ganacsiga iyo iskaashiga labada dhinac waxaa jirta dhibaatada weyn ee ka taagan inta udhaxaysa puntland iyo yemen ee dadka soomaalida ee usoo tahriibaya iyo weliba dadka ka yimaada wadanka etoobiya inta badan dhibaatadu ay ka qabsato intay safarada ku jiraan oo halkaasi ku dhinta marka dhibaatadaasi weyn ee meesha ka taagan arrintaasi ma isla soo qaadeen wasiirka arrimaha dibadda arrintaa arrinta ugu weyn bay ahayd sidii aanu isaga kaashan lahayn iyo sidii runtii annaga laftigayaga caalamka uu gacan nooga siin lahaa sababtoo waa arrin annaga naga awood badan oo naga culays badan una baahan inuu caalamka laftigiisu wax nagala qabto sababtoo arrin sahlan maaha waa arrin aada iyo aada u culus xeeb dheer oo haddaanu imkaaniyaadkii badnaayo xeebtaas lagu wada ilaalin lahaa aanan ahayn ayaa waxay u baahan tahay runtii in muxuu ahay waan arrintaan ka wada hadalay wasiirku shir lagu qaban doono maalta ayuu noo sheegay in arrintaas lagu soo qaadi doono oo sidii muxuu ahaye hawshaas aanu isaga kaashan lahayn dhinaca yemanna haddee waa weyn bay iyaduna ballan qaadday inay muxuu ahaye nagala qaban doonto oo la iska kaashan doono sababtoo dhibtu labada dhinacba way saameyneysaa arrintanna waa arrin hadiyo jeer muddooyinkan dambe soo noqnoqonaysay una baahan xamlad xoog le iyo in maaragtay muxuu ahaye olole xoogle lagu qaado adinku maxaad ula tagteen haddii aad tihiin maamulka puntland maxaad arrintan qorshe ahaan aad ka wadateen oo aad yeman rabtaan inay idinka taageerto
waxaanu ka wada hadalay dee sidii baddan iyo waad garan kadhaa dherarkeeda iyo hawshay u baahan tahay iyo sidii laysaga kaashan lahaa labada dhinacba ama ha noqoto burcad badeeda muxuu ahaye soo noq noqonayso had iyo jeer ama ha noqoto dadkan dadka tahriibinaya oo badda ku laynaya ama ha noqoto dadka contrabanka iyo waxyaabahaas guraya intaba sidii laysaga kaashan lahaa laakiin cali cabdi awaare dhibaatadu waxa ay ka taagan tahay ama ay ka imanaysaa waa dhinaca puntland maamulkiina puntland wax dhibaatadaasi tallaaba ah oo aad qaadeen oo aad kaga hortagaysaan ma jirtaa sababtoo ah dadku waxay ka soo tahriibaan dhinaca puntland oo yemen waxay ka qaban karta ma laha dadka kasoo tahriibaya xeebaha ku yaala puntland idinku maxaad ka qabateen arrintaasi annagu intii karaankayaga ah waa ka qabanay doonyaa la qabtay hadda ka hor naakudayaal baa la qabtay kuwi dadka tahriibin jiraya haddeerna waxa weeye waa lagu raad joogaa oo kuwan dadka ka sha tahriibiyo waxyaabahaas oo dhan waa lagu raad joogaa qaarna maalmo dhaweed waxaa loo gudbiyey jeelka maxkamad baa la saaray qaar baa shan sano lagu xukumay qaar baa toddoba sano lagu xukumay marka waxa weeye laakiin dee xeebtii baa dheer oo xeebtaa dheer haddii muxuu ahaayey maraykankiibaa awoodi waayey inuu mexico joojiyo dadkii kasoo tahriibayey oo haddeer rabo inuu gudaha ka dhisto marka maxaad ka sheegaysaa dawlad goboleed aan ulahayn muxuu ahay imkaaniyaad iyo qalabkii badnaayo marka wadamada afrikada galbeed baa maalin walba laga tahriibayaayo aada la socotaano waxaa ka dhacaya malta iyo waxaa ka dhacaya itaaliya iyo spain iyo marka anagu intii karaankayaga waa dadaalaynaa laakiin arrintaani waa arrin u baahan in laakiin yeman maxay ka qaban kartaa baad is leedahay in n dhibaatadan waxaad leedahay xeebihii intay yimaadaan puntland ee intaa dherarka la ekayd ayay iyagu ay joojinayaan dadkii dadka tahriibinayay talooyin baanu kolley ka gaarnay mas-uuliyiinta qaabilsan baana hawlahaas loo xilsaari doonaa haddii aan la idmo wixii aanu isla gaarnay waxaanuna kolley ku rajaynahay un un hadda aan wixii ka dambeeya aanay sidii hore noqon doonin haddii aan la idmo maxaad isku afgarateen labada dhinac waxaan isku afgaranay in hawshaas aanu iska kaashano iyaguna ay gacan weyn naga siiyaan caalamkana wixii ay nagula xoojin karaan ay iyagu muxuu ahaay laftigoodu nagu xoojiyaan oo hawshaas maadaama dhibtu ay had iyo jeer soo noo noqonayso sidii muxuu ahaay hawshaas laysaga kaashan lahaa
cali cabdi awaare wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga ee arrimaha bulshada maamul goboleedka puntland isagoo sanca dalka yeman jooga u waramayo farxaan maxamed jimcaale